Iyadoo la guda jiro maalinta hanraabta ee 8 Maarso, ayaa Wasaaradda Hanraabta Galmudug waliba kormeer ka saartay jaamacado Kialanga, magaalada Dhuusamareeb si loo ogaado xaaladda waxbarasho ee hanraabta dhigitaanka jaamacadda Waseda. Axmed Maxamuud Dhibraale oo ah maamulaha jaamacadda Plasma ayaa wasiiradii waliba mas'uuliyiinta kale ee la xiriirtay ha ku wareejiyay fasalada dhigitaanka hanraabta waana ku warbixiyay xaaladda jaamacadda si waliba sida markaasi hanraabta muhiimadda la sii haya.
mudane wasiir waa mahadsan tahay kusoo dhowow jaamacadda balasma xarunteeda gobolka galgaduud jaamacadda balasma xarunteeda gobolka galgaduud markii la dhahayana wasiir waa laba xarumood ay ka kooban tahay dhuusamareeb oo maanta ah ku sugan tahay iyo xarunta gurceel run ahaantii wasiir waana ku faraxsannahay in booqasho kasoo bilaabatay shalay toole ilaa maanta oo aad nala joogtay run ahaantiina aad soo booqatay galaasmanka iyadoo ay baxayaan xiisadihii sidoo kalena aada soo dul istaagtay maanta sidoo kale isbuucan ay ku beegan tahay isbuuca haweenka eid marso maalmo nooga harsan yihiin sidoo kale wasiir waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo xarunta wasiirka wasaaradda hanreebta galmudug uwax xuseen dhiblaawe ayaa waliba kulan dhiirgelin ee markaasi la weelatay ardada jaamacadda dhuusmareeba walibana wasiiradda ardada ee ka dhiirgeliday iniyo kaalintiyo ku qaadan horumarinta deegaanka wiigan waa wiigii oo mataqaanaa sideedda mars maalin kasta waa maalinta haweenka laakiin bishaan si awareness dadka loo soo xasuusiye ahaana loo xusaa ma aha laakiin maalin kasta waa maalinta haweenka jaamacaddan waa jaamacadda keliya oo dhuusmareeb ku taalo departmentiyaal kala badan kale iskale arday badan ee wax ka dhigato gabdho iyo yariis maasha allah macalimiin yaryar oo dhallinyaro ah maamulkeedaoo dhallinyaro ah waa bogaadinayaa sababta taas waxaa ku tusaysaa in mataqaanaa futurekeena bright uu yahay inaan rajaynayna inay gabdho badan iyo wiilal badanba ay soo galaan gabadha hadday barata waxbartay waxbarato wiil waxbartay u baahan tahay soo waa laisu baahan yahay shaqadii waa naga wada dhexaysaa gabdhaha xataa hadeertaan codsigii ka imaaday adiga iyo ayagaba oo ahay aqoon kororsi in aan xataa wasaar aan ka dhex samayn doono ii sheeg jaamacadda in aan brograamyaasha oo bulshada la xiriiray ee aan halkan kasoo qaybgelin doono ardayda ayagana ay noo imaan doono annagana aan u imaan doono insha allahu inaan isku xirnaan doono